وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal tarjamadii ama cunwaankii iyo baabkii ahaa kayfa tashmiitu man samica alcadasata ayaan ku dhex jirnay oo seebuu noqonayaa ruuxii hindhisa ruux kale hindhisay maqlay tashmiidkiisa inay waa ta aynu soo maray xaq uu leeyahay ruuxa muslimkuu walaalkii ku leeyahay inuu yahay tashmiidku yahay laakiin tashmiidku seebay kayfiyadiisu noqonaysaa kaakale xadiid abu hurayrana waan soo araga laba xadiis oo adigu isdabageliyo abu hurayre axaadiisii ahaa ibnu cabbaasna aharkiisii ayaan ku joogsanay bale aharka ibnu cabbaasna tarjamadanuu soo arooriyey bal markaan eega si uu iyo xarakaysnaa dee shalaynan kuba laqbeeyey samictu ibna cabbaasin yaquulu idaa shumita waxaan maqlay ina cabbaas isagoo odhanaya marka laas cid kale ee intuu hindhisay ay yarxamuka laaba kuba tihi ay tashmiitis adigule tashmiidkuu laba yimi caafaana allahu waiyaakum min annaari yarxamukum ullah bale yahdikum llah waysrux baalakmina axaadiisii ka horreysaan soo aragnay ee bal lafdigan nu odhanaya waa haddii markaan lafdigan ku dabdinoon aqrino shumita waanasta iyo xarakaysan ixtimaal kalaa jiro oo casharkaalkan ku joogsanee ahayd ba uu leeyay abu jamra ibnu cabbaasino ayaan maqlay isagoo le idaa shammata oo aan miimta fadxino kollay tarjamadiina aada bay taasi munaasib ugu noqonaysaa ayaana iba xarakaysnaani aniga khaasatan dabdigan oo ciddii cadsa maqashay tashmiidkeedu suu noqonaya bay ahayd tarjamadu markaa macnuu noqdo ibnu cabbaas baa idaa shamata markuu maqla dee ruu xindhisay oo uu u ducaynayo ama tashmiidkii laba imanayo ayuu caafaana allahu waiyaakum min annaar yarxamukum ullah bal markaa yarxamukum ullah ama yarxamuka allah oo la ifraadiyo dee tii axaadiista kale inoogu timi bay ahayd ruuxii in lagu odhanayo taa markaan shamata saa u aqrino waxay noqonaysaa isagoo ibnu cabbaas tashmiidkii yarxamuka allah ama yarxamukum ullah laba odhanayo la imanayay ayuu tanna siyaadinayay ama dee duco uun intuu arkay ha ku siyaadiyo ama sunne rasuulka ilaahay xaggiisa uu kaba haystay taa ha kuba siyaadiye waa yarxamukum ullah iyo wuxuu israacinayay caafaana allahu waiyaakum waa markan dee shamata aqrino waana tarjamada sida munaasibka ah ee bal matalan si aan xarakayno waa labada ixtimaalo jira kalena waa ta aan ku celiya shalayna aan kusoo lanbeeyan وحول المصنف رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعلى قال أخبرنا أبو منين وهو يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أنه قال إسحاق وإسحاق بن إبراهيم الرهوي وهي جعلها أن كل يعلى بن عبيد بن أبي أمية وهي صورة كل احتمال أن صام الرئي كلمة ولكن عمر يبان صام الرئي oo waana qoys kollay dadkaas hiqaad ama dad lagu kalsoon yahay isaga iyo walaalkii ama walaalihii iyo yacla bnu cubayd ibnu abi umaya ayaa la idhaah abu yuusuf waa reer kuufa danaafisi allahuma waxay idhahaan culimmadu markuu ka warinayo sufyaan thawri imakana day noogama warinayo axaadiida sufyaan uu kaba warinayo taas baa malaha culimmadu ay yar arkeen inaanay axaadiidiisii kale ee uu warinayay inaanay la mid ahayn oo ay khalal jiro oo taasaaba xaafid ibnu xajar kaba cabiraa taqriib iqatan ilaa fii xadiidihi cani hawriyi fa fiihi lin macnaa xadiidkiisa hawrig markuu ka warinayo nooc idraab iyo nooc khalal baa jira marka kaas xadiidkiisaasi waa xadiid la hubsanayo la yska hubsan laakiin sida kale waa nin hiqo ah oo waxa weeyaan dadkii atbaacu taabiciintii ugu dambeeyeyna raggoodii ugu waaweynaa kaba mid ahaa ama sheekhiisan abu munayn waa kan inoo dhigtayba dee ismigiisii oo yaziid ibnu kaysaan ani isna reer kuufa ah oo aimo kala duwani ay dee ilaaheen waa siqo xaafidna xajar ayaanu heerkaa gaadhsiisn gaai gaadhsiininba ibnu xibbaadna siqaadkiisa uu kuba sheegay oo isaguna kollay ah oon dadka atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa walow xataa udabaqadiisu yar horeyso siqaara taabicuun la mucaasarooday yaziid ibnu qaysan alyashkuri ama abuxaasimkan abu hureyre ka warinaya dee horeynu marar kala duwan u soo maray aan soo kala farqaynina abuxaasimkan abu hureyre ka wariya abuxaasimka sahl ibnu sacad kaba wariya labaduba taabicin haba noqdeene qaale wuxuu ihi marka abu hurayra kunaa waxaan ahayn juluusan kuwa fadhiya oo waanu fadhinay cinda rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay agtiisaanu fadhinay facadasa waxaa hindhisay rajulu nin fadhiyey isna majliskii faxamid allaha ilaahay buu ku xamdiyey faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa ku yidhi yarxamuka allahu waa tan eeg waa tashmiidkii maxalu shaahidkuna halkan buu noqon kayfa tashmiitu man samica alcadsata oo ruuxii laakiin dee shardigana waa jira inuu ilaahay ku xamdiyey oo ruux haddaanu ilaahay ku xamdiyin tashmiidkaasi ma jiro cunwaan iyo tarjamu taas ukeen ku keeni doona yarxamuka allah baa rasuulkii ilaahay uma cadasa aakharu nin kaloo majliskii joogay baa hindhisay falam yaqul lahu shay-an rasuulkii ilaahay uma ducayn muu tashmiitin waxba kuma odhan uu aamusay faqaala wuxuu ihi ninkii kale ninkii dambe weeye yaa rasuulallahi rasuulkii ilaahayow radadta cala alaakhari waa kii kale hindhisay waad ku celiso macnaa ducaad u celisay oo adiga tashmiidkaas ama dee taas baad kuba timi hadalkiisii ama kumaad ama dee ficilkiisa xaggiisa kaba yimi uun kumaad aamusine yarxamuka allah baa tidhi walam taqul li shayan aniga laakiin waxaad i tidhi ma jirin macnaa sababtuu doonayaa inuu ogaado waxaa isaga iyo dee ninkan kale ee uu rasuulka ilaahay midna uu yarxamuka allah weli isagana uga aamusay marka qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh innahu isagu waa ninkani xamid allaha ilaahay buu ku xamdiyey marka ilaahay waa dee saan soo marray cudaasku waaba nicmo markaanu xanuun iyo duriyo waxaa ahayd kifo iyo nashaad iyo waxyaalana calaamadeed weeye gees kalena riixdan dee jidhkiisii kuba xidhnaydee ilaahay u dhib yareeyuu kaba soo saaray taasna waa nicmo uguba nicmeeyey markaa waxay mudatay xamdi sida nicamtaa kale ilaahay nooguma nicmeeyeyba ay u mudatay inaan ilaahay ugu xamdino ee ruuxii xamdi laba yimina wax wanaagsan buu sameeyo isaguna duco loo duceeyu mutay iyo tan oo uu dadkii muslimiinta xaq ugu yeeshay maqlayay haddaba isagu ilaahay buu ku xamdiyey sidaa daraaddeed tashmiid ku mutay wasakata adugu waad aamustay oo dee maad ku xamdiyin sidaa daraaddeed dee madihiid kaley baabka ka dambeeyana waa xadiis ay noo imanaysa ee qaybta hore baabka u munaasibka haddaan eegno un waa rasuulka ilaahay inuu yihi yarxamuka allah oo cadso ayuu maqlay dee ruuxina ilaahay buu ku xamdiyey maxaa jawaab arrintiisa ay noqotay tashmiidkii yarxamuka allah waa kaa rasuulka ilaahay yihi dee kollayna wixii inoo yimi ee aynu nusuusta inooguba yimi waa ruuxa bal yarxamuka allah in la yidhaho walow ibnu cabaas markan idaa shamata aharkii aqrino caafaana allahu waiyaakum uu bal maalan raaciyey ibnu cumarna uu inoo dambeeyo laakiin dee tii asalkahay taa wey baabun idaa lam yaxmad illaah ruuxii caadiska ahaa haddaanu ilaahay ku xamdiyin la yushamatu looma ducaynayo tashmiidka xaquma yeelanayo oo dee xamdigan ilaahay e uu ilaahay ugu xamdiyey baa keensanayey inuu dadkii muslimiintaa xaq ku yeesho ah inay ku yidhaahaan yarxamuka allah isagiiba haddii aanu laba iman isagaa islaafiyey ducadii muslimiinta xaqna uma yeelanayo oo markaa laa yushamat looma ducaynayo oo yarxamuka allah lama odhanayo balle xadiidkan imakaan ka soo baxnay wuxuu kaba mid yahay adiladii baabkan axaadiid kalena waatan oo wuxuu yihi muslim la imaam bukhaari raximah llahu tacaala xadaثna aadamu qaala xadaثna shucbatu qaala xadaثna sulaymaanu taymiyu qaala samictu anasa yaquulu cadasa rajulaani oo sulaymaanu taymi ina darkhaan baa anas kaba warinayay inuu yihi waxa inay anas yidhi cadasa waxaa hindhisay rajulaani cinda الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay agtiisa fashamata axadahumaa midkood buu u duceeyey rasuulka ilah u yihi yarxamuka allah walam yushamit ilaakhara kii kale se uu ka aamusay waa sida xadiidkii imakaan kaba soo baxnay dee sababna way lahay faqaala wuxuu yidhi kii uu dee labaad baa odhanaya shamata waad u ducayso yarxa waad tashmiitisay waa ducayn haadaa ninkan walam tushamitnii aniga se iimaad ducayno maad odhan yarxamuka allah wax keliyana dee waa kano isna waa hindhiseen anna waan hindhiseen qaala markaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahay baa odhanaya inna haadaakani xamid allaha ilaahay buu ku xamdiyey walam taxmadhu adugu kumaad xamdiyin saa daraaddeed buu isagu tashmiid u mutay aduguna adadu mudan bal xadiidka kalena kan buu la mid yahay waxaa lafdi kalena waa inoo soo socdaa rasuulka ilaahay jawaabtiisa laakiin macnuu mid yahay xadiidka ta inoogaba sugani waxa weeye التشhmيd inama يuشhرc لmaن xamid الlah تشhmيidkan wuxun baa loo jideeyey ciddii ilaahay ku xamdiday taas wey ruuxii markaa caadiskaha haddaanu ilaahay ku xamdiyin dee horta تashmيidki ma jiro arrin kaloo muhimina xadiidka way nooguba sugan tahay oo bala dee xadiidka bacdigooda ay u deliishadeen oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh ninkani markuu hindhisu iska aamusay umuu laqimin ama muu xusuusin inuu ilaahay ku xamdiyo macnaha xamdigeeg muu xusuusin oo umuu laqimin waa kan waa ka aamusay ducadii waa markaa taas oo kale marka aimada qaarkood baa xadiidka waxay u xujaysteenba si caadiska ahaa hadduu dee liamrin maa ilaahay aanu ugu xamdiyin inaan xamdigii loo laqimahayn si uu da ama aan la xusuusinahayn si uu ilaahay markaa intuu ugu xamdiyo ducadiina uu muto loo tashmiitiyo barkood baa tan bacdi baa le ixtimaal in dee xadiidka haddii qolooyin lagu fasiray laba eego ninkan islaamba ma ahayn oo taas oo kale saa daraaddeed baan rasuulka ilaahay ugu laqimina laakiin dee axaadiid kale oo sida xadiid inoo dambeeyo uu rasuulka ilaahay amarba taasba ay tahay iyo ayay nooguba timo bal arrintaasa weeye marka laakiin de culimada qaar baa laga soo naqliyey talqiinkan kana dhigay inay nasiixo baabkee tahay wanaag laysfaraya tahay waa sidii imaam nawowi isagoo qolooyin ay idhaaheen soo naqliyey inaan dee loo laqimahayn uu kuba tiriyo maya arrintu inay taa aanay ahayn arrintu nasiixo baabkeed iyo macruuf laysfarayanba tahayo haddii ruuxii la xusuusiyo loo laqimo inaan ba'si kuba sugnayn oo deetuu ibraahimu naqaciyo ayuu taa kaba soo naqliya kalley awsaacina wax ku dhow baa lagaba soo naqliya oo uu dee bal ruuxii kuba yidhi ruuxu hadduu hindhisa muxuu yidhaahayo dee ruuxii waa xusuusto alxamdulilah buu yihi waa intuu doonaya afkiisuu ka soo saaray markaasuu isagana yihi yarxamuka allah oo kale bal adu waa masale ixtimaal leh laakiin xadiidka daahirkiisuna waa taasoo rasuulka ilaahay uma laqimin waxyaalo kalena way noo dambeeyaan waxaa kaloo cidda aan xaafid xajarba raximah اllahu tacaala kole axaadiisan tashmiidka aada buu u sharxay waa dhammaadka mujaladka tobnaad markaan egno kitaab اlaadab ama mujaladka tobnaad khaasatan dabcadii hore saddexiyo tobanka mujalad ahayd ayuu taas in waxyaalo dhowro oo bal matalan halkan waxaa ku sugan kii aan ilaahay ku xamdiyin inaan loo dee waxban la tashmiitinahayn kasta walow dee kalaamkiisa uu dheeraa laakiin umuuraha kale uu sheegay waxaa kaa mid aha dee gaalkina ma mudanayo hadduu gaalbo intuu hindhiso uu taa soo kale isagu adducaa biraxma ma mudanayo waana inoo dambaysaaba insha allahu tacaala iyadoo taasi waa waxbaa inoo iman doono oo cidda aan dee la tashmiitin yarxamukallah calaqal la odhanahayn ayay taasi ka mid tahay laakiin isaga gaalkii hidaayo ayaa loogu ducaynayaaye laakiin maaha yarxamukala lama odhanayo waxaa kaloo inoo dambaysa waana umuuraha uu halkan dee uu kalaamkiisa dheeraa kuba yimid ruuxuu haddii arrinkani uu yahay dee wax dabiiciyo hindhisadani oo dee nashaad iyo calaa khifad iyo taa tilmaamaysa waa tan dee uu ku mudanayo de ruuxii duray baaba hayo waa kan kusoo noqnoqonaya iyadna mar iyo laba markaa yarxamukala la idhaa hadduu ku iba waayo mar saddexaad bal riwaayana way ku timi ilaa marka saddexaada wixii taa ka dambeeya waa ruuxii maskuunka ahaa xadiidna waa inoo dambeeyaaye isagina dee markaa in wax kale iyo caafimaad loogu duceeye mooye tashmiidkan a yarxamuka allah kaasna lama odhanayo oo kalena haddii taa ruuxu uu kuga sugan yahay maka xaalo ee waktiga aan laba xusahayn oo kale bal matalan imaka isagii wuxuu salaad buu ku jiraa waa hindhisay dhibaata kuma jirto hadduu ruuxu hindhisay alxamdu lilah yidhaaho waa xamdi ilaahay salaadiisu waxma noqonayso bal dee waa la imanayaaba laakiin dee cid kale oo waxa weeyaan salaad ruux kaloo ku jira ruuxii waa xaaladani dikri ilaahay yarxamukalla lama odhan karo oo dee salaadiisii baa khadaabka cankana kuwa burayso war taasna waabay jirta waxaaba hadduu khadiibkii khudbadii aqrihayo waa tan xataa dee aamusna ama sahna laysuba diiday khadiibkiina khudbadii buu ku jiraa ruux baa hindhisay oo ruuxiidaaba maalan maqliyo kale walow xaqaasi jiro laakiin arrintan kalea jirto ee suuradaa xaalo aanu la iman ahayn kalaam kale ayay ahayd khidaab kale aanu la iman ahaynoo bal taasna iyadu waa waxyaalo meelahan lagaba soo reebayo taas oo kale balwa umuuro ah ruux aanu tashmiid markaas mudan ahaynba arrin kaloo culimmadu ay aadaabtan caadiska kuba sheegeen waxaa weeye xadiis buu taasna kuba yimi bacda asxaabsna ay wariyeen inuu sawdkiisa hoos ugu dhigo xamdigii me waxa weeyaan cads hindisadii oo uu hoos ugu dhigo laakiin marka ay noqoto xamdigii sare u qaado waayo de inay arrin kale duco loo ducaynayo mudanayaa dadkii muslimiintaana xaq buu kuba yeelanaya haddaanu maqashiinba uu hoosun u yidhaaho oo xataa kii agtiisa fadhiyay aanu maqlahaynba aanu garanayn inuu ku xamdiyey in kale xamdigii ma tashmiidkii ma mudanayo ee inuu cadsadana bal inta uu hoos u dhigi karo si aanay sawd muscija u noqon dee uu hoos u dhigo xamdigiina sare u qaado dee sa kan kale yarxamukallah odhanayaaba uu sare u qaadayo taas oo kale ee laakiin xaalay soo qaadan culimadu ruuxii waa hindhisay maad maqlahayn laakiin kii dhinaciisa fadhiyey oo yarxamukallah yidhi baad aragtay dee ruuxani dee ruux jaahila yahay oo aan kala garanaynba ruuxu markuu hindhiso dee tashmiidkani inuu ku xidhan yahay xamdiga aan kala garanayne hadduu doono maqalkaasun taas iska odhanaya iyada taasi wax la ictimaadsada maaha ilaa ruux sunnihiina ama adabkiina garanaya oo dee kale oo yarxamukallah yidhi taa ma ictimaadsan kartaa haa waad ictimaadsan kartaa bay culimmadu yidhaahaanoo dee ruuxu markaas isaga yaanu maqlin bee kola dee ruux kale oo aan dee isaga loo tiirinahayn jaahilnimo iyo inuu iska yidhaahon aan loo tiirinahayne garanayo tanoo ruux markuu yarxamukallah odhanayo mar dee ruuxii uu kaba maqlay un cabso ay alxamdulilah ay tahay taasna waa la odhan karaa wala bacdigood ay yidhaaheen wixii uu maqlay un ayuu laba imanaya bal taasna waa nin ay yidhaaheen oo culimmadu halkan soo qaadeen arrin kaley soo qaadaan oo iyadna xadiid kuba yimi dee rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bal ama gacantiisa ama maradiisu sankiiyo saari jiray hoosna waa ugu dhigi jiray xadiid baa inooguba yimi oo adabka aan sheegnayba waxaa sababtuna waxa weeyaanun waaba dhici kartaa markanuu hindhiso ama doofiyo ama wuxuun ay afkiisa ama sankiisa ka soo baxaan oo ruuxii jaliiskiisa ahaa iyo ciddii kale ay gaadhaan waa si aanay taasi u iman ayaa la faraya inuu ama gacantii saare ama maradiisii hoosna hadalkii uguba dhigo waa si aan dadkii kale aanay wax afkiisa ama sankiisa ka soo baxay uga gaadhin arrintaana way soo qaadaan culimmadu oo ah markaa uu hindhiso dabiicigiisii ay iska ahdo ujeedadu isagoo tan yaanu luquntiisa iyo dadbin ama midig ama bidix oo kale waayo arrinkaa waxaa dhici karta darar inuu ka yimaado suugaba imanaya isaga marka tanu yee hindhisadna dhici karta wax jirhkiisii oo dhanba raad ku yeelanaya ay tahay waaba intaasoo dadabkaas iyo in marka la eego waxan kaba soo baxayo oo kale iyo xarakadan acdaadiisa kuba imanaysa ama xididadiisii darar yimaado oo dee ibnu carabiya baa soo naqliya dad saasayna arkeen oo ama dee bal matalan adigu kollay sidii wax ku noqdo taasi ay dhib u keentay hoosun ha u dhigeen laakiin dee isagoo sida bal dadkii ka duwiyo taas gacantiisu kaga duwi karaayo waaba intaasoo darar kale u yimaadee taasna aanu laba iman bal waa umuuraha ay culimmadu ay sheegeen kollayna waa dee ay ma kala duwaneen umuurahaba hadleen laakiin halkaa markaa axaadiisan iyo waxaa ku tacalluqsan iyo wixii kale baabkaa kuba yimeen axaadiis halkan looguma ooliyo bal kalaamka ahlucilmiga iyo umuurayo niqaashkeeda iyo aqwaasha iyo taas kollay xaafid maxajar safaxaat halkaan idiin tilmaamaya kamida ama mujaladka tomanada akhirkiisa ayuu u dheereeyey oo bal dee cilmi badan baa ku sugan baan leeyahay oo kala duwan wuxuu hi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna moxamed bn salaam qaala xadaثna rabciy bnu ibrahima huwa ahu bnu culayata qaala xadaثna cabdالraxmaan ibn isxaaq can saciid bni abi saciidi can abi hurayrata qaala anahu qaal xagga sanadka bal rabciy bnu ibraahim imika inoogu horeysa waana nin aan bukhaari iyo muslim riwaayo ku lahayn dee aimo kale oo saa tirmidi oo kale iyo wax kaba warisay haba jireene sheekhu wuu inoo sii tacriifiyayo imaamkii ismaaciil ibnu ibraahim ama ismaaciil ibnu culaye loo yaqaaniy walaalkii weeye rabciy ibnu ibraahim baa la yidhaha halka ismaaciil ibnu culaye culayadu waa hooyadii ismaaciil ibnu ibraahim la yidhaaho waa nin reer basra ah walaalkii ismaaciilna uu ka yaryahay waana nin hiqa atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeye walaalkiina waa ka yaryahay bukhaari waa kan aladabul mufrad kagaba wariyey kolleyna kitaabuulqadarna abu daawuud maha sunantee wax uu kaga wariyey tirmidina waa kaba wariyey waa intaa kutubta uu kagaba sugan yahay wey ama cabdiraxmaan ibnu isxaaq waa nin isna basro dega asalkiisii hore reer madiine ahaa cabdiraxmaan bedelkeedna cabaadna ay yidhaaheen oo isaguna muslim wax waa ka wariyey laakiin mutaabaco ayunbu kaga wariyey waa nin saduuqa oo isaguna dadka saadisa ama kuwaasi qaara taabiciin la mucaasarooday ka mid oo kitaabkeennana waa kan ku sugan muslimna mutaabac ahaan buu ugu sugan yahay asxaabu sunan arbacna waxbay ka wariyeen ama saciid ibn abi saciid waa saciid maqburi weeye oo waxbayaan ishtibaah idinkuba iman saciid ibn abi saciid can abi hurayrata waa saciid maqburi de aabihina waa ka wariya can abi hurayrata oo aabihiiba kolkol udhexeeya saan soo aragnay kolna toos buu gaba wariya abu hureyre waa la kulmaya qaala wuxuu ihi marka abu hurayra jalasa waxaa fadhiistay rajulaani laba nin cinda nebiyi sala allahu calayhi wasalam axaduhumaa labadaa nin mid ahaani ashraf waa ka sharaf badnaa min alaakhari waa xagga mansilada iyo rutbada iyo laba nin baa meeshii isugu yimi waa nin dee marka la eego magaca uu leeyahay iyo majaaha iyo xormataa uu leeyahay ayuu ka kale kagaba mudnaa facdasa shariifu kii shariifka ahaa macnaa waa saaxib almanzila ninka haddee ninkan kale kaba mudnaayee mansilada warkood baa ka dhiga laba ninoo dee isuba adeer ahaayo nin camr ibnu dufayl la odhanaya laakiin kaasi muslimba ma ahayn bal waxa weeyaan ninkii adugu shariifka ahaa ee minhumaa labadooda ka mid aha baa hindhisayoo falam yaxmad illaaha ilaahay kumuu xamdiin ilaahay kumuu xamdiin walam yushamidhu rasuulka ilaahiyna waa ka aamusay dee ine xamdigan buu ku mudan laha yarxamuka laah rasuulka ilaahiyna tashmiidkii lamu iman wacadasa alaakharu kii kale laga mansilo sarreeyey ee ninkani ka mudnaa ayaa hindhiso faxamid allahi ilaahay buu ku xamdiyey fashamatahu nabiyu sala allahu calayh wasalam dee mansilada shaksigu leeyahy kuma mudanayo taasoo kale waxa weeyaan wuxuu ku mudanayaa xamdigan buu tashmiidka kuba mudanaya kii xamdiga laba yimbaa rasuulka ilaahay u duceeyu hi raxamuka allah faqaalo shariif ruuxii shariifka ah kii shariifkaabaa wuxuu yihi cadastu cindaka rasuulku la hadlaya agtaadaan ku hidhisay dee malaa isla weynimaa ku jirtee falam tushamitnii aniga tashmiidkan iyo tasmiidka ama dee yarxamuka allah maad odhan wacadase hadda alaakharu kan kalena waa hindhisayoo fashamatahu arrinta xaggiisa ka dhacday umama baraarugsana faqaala rasuulka ilaahi wuxuu hi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ina haada kani dakar allahi ilaahay buu xusay alxamdu lilah waa dikri ilaahay ilaahay buu xusay fadakartu ana waan xusay xaqaasuu yeeshay waan xusay wa anta adigu nasiit allah ilaahay baad ilowday oo kol haddaad xamdigiisii ka tagtay rabbigaa waad iskaba ilowday fanasiituka aniguna waan ku iloobay nasiyanka halkani nasulla waa tag oo anaguna waan kaa tegay oo dee taxmiidka waxa weeyaan tashmiidkaagii baan ka tegay wey fanasiito maha waan ku iloobay waan iska kaa iloobay adigu haddaad ka kaafil noqotay wey waa algafla can dikr illah iyo xamdigiisii isagoo nicmadaa ku siiyey adigu aad iska ilowdood kaba tagtay ana waan kaa tegay wey waxaan ka tegayba dee tashmiidkaagii sababta waa xaggaagii kaba timi bal waa xadiidkiiyadi kolley labadan xadiid iyo kii ka horreeyey iyo dee macno ayay inoogu wada yimaadeen walow lafdigan inoo soo kordhay kitaabkan aan hayana waxaa kuba sugan xadiidkan dambe inuu muslim uu ku soo saaray kitaab markaa kitaabu zuhd iyo abu daa-uud iyo qolay kolle waxaad moodaana waa arrin dee nadar ku sugan iyo muslim lafdigan iyo kan aan haynama soo saarin ka hore waa soo saarayba oo xadiidka anase hore ayuu muslim kitaabu zuhdi ku sugana ama kan aan hayne cibaaradaay ku sugantay asal muslimku maba sugna laakiin imaam axmed iyo ayaa lafdigan imakaan hayno kuba soo saareen bal macni waa inoo cad yahay weeye ruuxii dee alxamdu lilah yidhi ayaa tashmiidkiina mudanaya kii kale se ma mudanayo baabun kayfa yabda-u lcaadisu bal kii hindhisay seebuu u bilaabaya muxuu ku horreysiinaya maxaa bilowgiisu yahay xadaثna ismaaعiil can malik can naafici can cabdالlahi bni cumara kole malik can naafic can cabdالlahi waa silsiladii dee silsilaةu dahab weeye waa sanad sida bukhaariya agtoodka ugu sixo badan sanad la sheegaba bukhaariya wa aصaxu اlasaniid can maliki can naafici can imaami naasiki silsilaةu dahab annahu kaana ina cumar wuxuu aidaa cabasa markuu hindhiso oo faqiila lahu lagu yidhaaho yarxamuka allah faqaala wuxuu odhanayay yarxamuna allahu waiyaakum wayakfiru lana walakum alxadiidka maliki ayuu muwadaciisa kuba sugan yahay waana kan imaka halkan sheekhu inoogu soo wariyey isaga dariiqiisii kaba wariyey marka ibn ibnu cumar baa marka uu hindhiso waa ahar isaga ku taagane ee lagu yidhaha yarxamuka allah marka horta waxaa lagu bilaabaya maxay tahay axaadiidtaasaan kusoo ogaanay ee ruuxii caadiska ahaa waxa uu odhanaya waa alxamdu lilah taas baa wax kastana furo u noqonaysa ducooyinka dambe o dhan ilaahay buu ku xamdiyaya bal hadduu wax kale la yimaado cibaaro kale uu laba yimaado ta ahayn ma mudanayo tashmiidkii maba mudanayo in alxamdulilah buu odhanaya alxamdulilah hadduu yidhaahdo laakiin saddex siiqaynu shalayba aan soo sheegnay axaadiisa inay ku timi in alxamdu lilah keliya lagu gaabsado in alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin laba yidhaaho intaba axaadiisu way kuba timi in alxamdu lilaahi calaa kuli xaali riwaayana waxaaba kuba timi in la jamciyo alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin calaa kuli xaali bal intuba waa wax inoo yimi oo ruuxii caadiskaa laba imanayo ruuxii kale maqlayo walaalkii ahaana yarxamuka allah buu odhanaya halkan maxaa inooguba sugan cadiskii dee imaka alxamduli weeye horta taasi waa inoo asaasa ama asal e haddii intuu hindhiso uu ilaahay ku xamdiyo weeye haddaanu ilaahay ku xamdiyin isagii ma mudanayene yarxamuka allah lagu yidhaaho wuxuu odhanayay yarxamuna allahu waiyaakum wayakfiru lana walakum oo waxaynu soo maray yahdiikum اllahu wayuslixu baalakum ama yahdiika allahu wayuslixu baalaka intaasaan soo maray waa tii axaadiida badankeeda kuba timi ee halkana maxaa inooguba sugan kollay ibnu cumarna kaana shadiida itibaaci lirasuuli llaahi salى اllahu calayh wasalam xaggiisa wuxuu kala yimi maaha ee waa wixii rasuulka ilaahi u ka arkay buu laba imanaye halkii yahdiikum اllahu wayuslixu baalakum bedelkeeda in lama odhanayaba taasi haba badnaatee yarxamuna allahu waiyaakum wayakfiru lana walakum kolle xadiid kalena waa inoo dambeeyaa ujeeddadu haddii bedelkii yahdiikum allahu wayuslixu baalakum yarxamuna allahu waiyaakum wayakfiru lana walakum ama mid ahaan laba yidhaaho waa wax inoo soo arooray oo walow imika halkan aanu inoo rafcin haddana shiddadii itibaaca iyo isagoo wixii rasuulka ilaahay uu ka maqlay uun inta badan ku gaabsan jiray ayaynu odhanaynaa taasiba kolle waa cilmi waayo waxaa yimiba isagoo xagga marka la eego itibaaciisii badnaa inuu maalin isagoo meel fadhiya nin baa hindhisay markaasuu yihi alxamdu lilaahi wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waa ninkii hindhisay ibnu cumar baa muxuu ku yidhi waana aqulu alxamdu lilaahi wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam walaysa haakada calhamanaa rasuul llahi sala allahu alay slam anigu taa waan odhanaya waa sax waa hadal fiican alxamdu lilah wasalaamu calaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam waa hadal fiican laakiin rasuulka ilaahay taana muu barin si uuna barin lahe muxuu yihi callamanaa naquula alxamdu lilahi calaa kuli xaali oo dee tan waa ta aan ahayn waana siiqdii ama waxyaalihii noo soo arooray mid kaba mida ujeedadu wasalaamu calaa rasuuli llahi dad uu kordhiyey rasuulka ilaahay xaggiisii noogaba iman tiibuu ku diiday uu leeyahy waa hadal fiican laakiin markay noqoto in waxa weeyaan hindhise iyo wixii ka raacayay rasuulka ilaahay suuna baray taa may ahayne wuxuuna baray waxay idhi alxamdulilahi calaa kulli xaalin marka tan baan leenahay markaas itibaaciisaa badnaya isagoo xataa intaa diiday isagoo u qiraya inuu hadal toosan yahay ayaa dee keenaysaba aan leenahay inuu kollay meeshii jiro tawqiif jiraba e bal tana jawaab way noqonaysaa yarxamuna اllahu وaiyaakum wayakfiru lana walakum xadaثna abu nucaym waa akar kale kana qaala xadaثna sufyaanu can caطaaءi can abi cabdالraحmaan can cabdالlaahi ale abu nucaym fadl bnu dukayn iyo sufyaanna waa taan idhi marku abu nucaym idlaaqa waa sufyaan hawri cadahna waa cada bnu saa'ib waa nin ikhtilaaf ku yimayn hore usoo maray laakiin sufyaan thawri waa dadkii marka hore laba kulmay axaadiistiisii xooga lahayd weeye abu cabdiraxmaanna waa abu cabdiraxmaan asulami aynu maalin liqa muqriga ahaayeynu maalin dhaweydna soo haynay cabdullaahi bnu xabiib can cabdillaahina marka waa cabdillahi bni mascuud saas weeye waa dadkan magacyadan dee aanu sufyaan waxaan ihi waa sufyaan thawri cadaa ayna saa'ib waqad samica minhu qabla اkhtilaaf markaa ishkaal ma jiro abu cabdiraحmaan wa abu cabdiraحmaan الsulami cabdالlahi bn xabiib cabdالlahi wa cabdالlahi bn mascuud qaala wuxuu yihi cabdالlahi bn mascuud idaa cadasa axadkum xadkiin hadduu hindhiso falyaqul ha yidhaaho alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin taas waana dee saddexdii arimood aan sheegnay mid kaba mida walyaqul ha yidhaho man yaruduka isaga u jawaabayaana ee ama tashmiidkii la imanaya yarxamuka allah ha ku yidhaaho walyaqul huwa isaguna ha yidhaaho eeg waa halkii yahdiikum اllahu wayuslix baalakum bedelkeedii weeyaane yakfir اllahu lii walakum taa haba yidhaho markaa bal waxaan leenahay horta ta ugu heer sarraysaa dee waa tii nasku kuba yimi axaadiidii saxiixayna ay kuba timi inuu ruuxu odhanayo weeye yahdiikum اllahu wayuslix baalakum taa uu odhanayo ko marka haddii bal taasoo kale asaartan imarka aan hayne saxaabadii dee rasuulka ilaahay laasimtay hadyigiisii taqaanaye in badana laba joogtay iyadana dee waxay noqonaysaa martaba labaadoo inoo soo korodhay bay noqonaysaa ee bal dee asalkiiyo laakiin tii markaas axaadiistii rasuulka ilaahay kuba timina taa horeeya tanna waa kan yakfir allahu lii walakum waa duco kale oo ruuxii loogu jawaabayo kol hadduu isagiiba yarxamuka laayihi xadaثna caaصib بن عaliي qaala xadaثna عكrimaة qaala xadaثna إyaas بن سلمة عan أbيه qaala cadasa rajul cinda النabiyi slى الlaه عalيه وasلم nin baa herdhisay rasuulka ilaahay agti faqaala wuxuu yihi de hadda ninkii uu ku xamdiya xamdigi de ina rasuulka ilaahay haddaanu ku xamdiyin uma ducaynayo laakiin halkan waa laga aamusay o xamdigii waa jira faqaala rasuulka ilaahay baa ku yidhi yarxamuka allah waa xamdigiisii dabadeed uma cadasa ukra mar labaad buu hindhisay haddana iyadoo la fadhiyo faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi haadaa maskuumun ninkan waa durisan yahay ujeeddadu maaha codaaskii dee khifada iyo nashaadka iyo umuuraha dee kuba imanayay ee waa wax ka yimi duri iyo zukaan kaba yimi oo dee kaasna wuu soo noqnoqonayaayo markaa isagii ma mudanayo yarxamuka allah in la yidhaaho bal wax kale iyo caafimaad bah loogu duceeye laakiin xadiidka maxaa inoogaba sugan waa markii labaadba inuu rasuulka ilaahay taa yidhi balbaab buu inoo soo dhigan doonaa wixii kale inoo soo kordhan arki doonaa xadiidkana sanba saxiixa muslim buu ugu sugan yahay oo dee waxa weeyaan muslim baa san kitaabu zuhdiku ama akharka kitaabka kuba wariyey bal laakiin waxaa inoo dambaysa haddii ala yidhaaho babun idaa cadasa miraaran baabkaasaa inoo imanoo taas baanu yar dib dhiganaynaa markaa kalaamka laakiin hadda maxaan haynaa markii labaadba rasuulka ilaahay inuu yihi haadaa maskuumun waa markii labaadba laakiin wax intaa ka badan baa inoo dambeeya baabu man qaala yarxamuka allah yarxamuka allahu in kunta xamidta allah ujeedada ruuxii aan maqlahay weeye waa ka yar durugsan yahay bal ruuxa isagoo odhanaya yarxamu ama de waaba agtiisii hoos baabuuba dhigaan ixtimaalkaas waa jirta yarxamuka allah macnaa ruuxii hindhisay buu taa ku odhanayaa xamdigiisina hagaag ugu maqlayn hadduu hagaag xamdigiisii maqlayo hadal kale ma raaciye ee muxuu raacinaya haddaad ilaahay ku xamdido yarxamuka allah in kunta xamidta allah taas waayo ruuxiiba xamdigiisii ka shakisayay ama aanu maqlin bal ciddii tidhi waa saxaabi baa hadalkii noo soo socda xadaanaa caarimun qaala xadaanaa caarimna kale dee ifada waan soo araragnay waa laqab marka la eego caraamadu waa dee shar iyo fasaad iyo mala qalqaalinimo iyo waxyaalay tilmaamaysaaba laakiin uu ka dheeraabaa la yidhaahaa dee ninkan addoon saalixa uu ahaaye waa laqab aan fiicnayn oo laasimeyn maxamed ibn fadl laqab aan fiicnayn oo laasimay sida ninkan kale waxa weeyaan mucaawiya ama abu mucaawiya adal u laasimay la yidhi uu ambaday beri u ambaday ee markii dambena magacii waa ka hari waaye adaalle ruuxa magaca maqlaada haluusa buu qaadanayo adoon ilaahoo saalixaaye waa arrin horoo kuma dhacdo sibaa laqabkiiba hari waayo daahirkiiba isaga iyabay dhahaan waa laba laqaboo fiicnayno laba ninoo dee waxaa kaba dheeraa caraabo iyo waxyaalaha kaba dheeraa laazimay haddaba wuxuu yihi carba qaala xadaثna cmarat bnu zadana qaala xadaanii makxuul اlأzdiy qaala kuntu ilى janbi bni cumara cmarat bnu zadan kunyadiisana abu salama la dha waa nin reer basro ah kolley waa nin culimada isku khilaafsayn xaalkiisa ayma kala duwani way daciifiyeen kuwa iyagu tawhiiqiyeyna way jiraan xaafid mxajaradee tatafacbire waxay saduq kaiir اlkhaط min asaabica waa nin saduuqo laakiin akdaadiisa dabdi isaan fiicnayn oo akdaadiisiiyo qaladada ka dhacaad badan taabiciintii ama atbaacu taabiciintii ragii ugu waaweynaa ka mid weeye kitaabkeenana ladabu mufrad riwaayo ku leeyahay abu daawud iyo tirmidi iyo ibnu maajahna nasaa-iyo kama warin waxe isagana riwaayo waa ku leeyahay bal waxaan leenahayna waa ninkaa mukhtalafun fiihi isagu weeye ama makxuul asdi waa nin isna reer basra maha imaamkii makxuul ee reer shaam maaha waana reer basro oo abu cabdillaahi kunyadiisu ay tahay oo taabiciintii adugu dabaqadii zuhriye ah kitaabkeenan uun mooye meel kale kutubta haddii aynu wuxu celcelino aan kuba sugnayn oon riwaayo ku lahayn oo saduuqa qaala ninkaasaa wuxuu yihi kuntu waxana ilaa jamdi bni cumara ina cumar dhinaciisaan kuba sugnaa facabasa rajulu nin baa hindhisay min naaxiyati masjid ee agda haddii ku dhowya uu maqli lahaa meel in ka yar durugsano masaajidka dhinaciisiya ayuu kaba hindhisay faqaala ibnu cumara ina cumar baa wuxuu yihi yarxamuka allahu in kunta xamidta allah ujeedadu haddii dee kolkol baa dadkee maxaa dhaca waa ta aan leenahay xamdiga dee in sare loo qaado weeye oo calaqal dee dadkii aad maqashay si khaasatan kugu dhawaa maha dee dhawaaq lagu dhawaaqo ee dee bal taas oo kale sidee iyaguna ay ulaba yimaadaan xaqan uu ruuxani leeyahay ee yarxamuka allah iyaguna ducada kale ay uga mutaan bal taasba weeye haddii dadku uu ruuxu intuu hindhisay noosu dhigo kii dhinaciisuba aanu maqlin bal uu kaba shakiyo de inay markaad xaqu laazimayeen waajib baan kaba dhignay waa markaad maqlayso haddii aanad maqlahaynba xaqoo ku laazimayaa maba jirto taas maaran uu ka yar durugsanaayo markaasaa dee uu waxaanu gees kale ajirta ee dadkii muslimiinta ahaa ee sunihii rasuulkii ilaahay ogaa qaaliban inay la yimaadaanba asala inuu ruuxii sunihii rasuulkaa taasa waana ruuxaa muslimka ee masaajikii ku tukanaya adab qarsoonna maaho dadka ka qarsoonna ma aha marka inuu la yimaado asal ah laakiin isagii muu maqlahayn hadalka muu yihi yarxamuka allahu in kunta xamidta allaha haddaad ilaahay ku xamdiday allah ku naxariisto dee bal markaa taas weeye oo tanna wuxuu kaga yidhi dee iska yar eegay inamuu maqlayno oba intaasoo ilaahay ku xamdino oo xamdigii uutan kuba qayda almuhim waxa weeye wixii kaa durugsanaana haddii dee ciddii ku dhoweyd ay ood maqlaysay ee tashmiidkii la timi waa taa aan leenahay walow barhkood ay leeyihin waa cayni tan se ahbaabgeena xataa waa dariiq uu ku tago laakiin waa ta aan lahaynba waa dee farad kifaaya bay noqon kartaa oo dee ruuxii kaasaa kuba filan laakiin haddii dee isaga intuu hindhisay aanu bal waxa weeyaan aanu isagii ciddii xataa agtiisa ilaadi u dhacayn ruuxii durugsanaayo maqlayeyna dee tashmiidkii waa lagu yeelanaya arrintan soo naqliya kole sanadkeedna fi cali ibn cabdilbar baa soo naqliyo kale oo abu daawud iyadoo dooni ay ku jiraan dooni bay kuba jireen abu daawud saaxiba sunan waye raximah llahu tacaala ayaa ee dawladu malaa dee badda dhexdeedii bay tegine kollay xeertii waa joogtay adigu baddii bay ku jireen oo way fuushanayeenba ee laga yaabaa inay webiyadaa dee markaa ciraaq kamida ama taas ay ahayd bad dhexdeedaana kollay webi doonidii ama meelunay kuba tegayeen markaasaa wuxuu maqlay nin halkii shadiga jooga oo halkii dee berrigee laakiin shadigii jooga oo hindhisay oo malaa ilaahayna ku xamdiyey ayuu maqlay waa madurugsanaa waxay soo naqliyeen ibnu cabdilbar baa soo naqliya de fatxubaariyana way kuba sugan tahay iyo aymo kaleba way kasoo naqliyaan sidna oo fiican sida xaafidiya u idhaahaan ayaa wuxuu sameeyey dee doonidiibu kuba jira kolley markaa isagii badii meel ama webiga meel ka tallaabi karaya maaha qaarib ama waa hooriyada yaryar ee dee kuwan dadka laguba gurayo kaybuu dirham kuba kiraystay oo markaasu intuu shardigii ku tegey awri yarxamuka allah halkiiba haddana kasoo noqda doonidii kuwa soo noqday waana kiro xataa u galay markaasaa markii arrinkii la weydiiyey ayuu hi lacalahu yakunu mujaaba dacwa anamaha eeg arrintu eegay ksni waa gudanayaaye laakiin arrin kale ayuu eegayo ruuxan marka yarxamkala lagu idhaaho waa kan odhanaya yahdiikum allahu yaslux baalakum waxaa laga yaabaaba in ducadiisa la aqbalay inuu yahay waa nin dee saalixa oo mujaabu dacawayo aniga taa lay aqbalo yahdiikum allahu yaslux baalakum waxay soo naqliyan qisadii laba socotaa kallay inaa meelaha uu dee aan idiin tilmaami fikilbaarina qisadu way kuba timi safaxaadkan kaba mida laakiin dee ibnu cabdilbar baa wariyay sanadka oo fiican yahay ayaa waxaa deetaa inay maqleen un dadkii dhawaaq ay maqleen oo malaha ama markay saaxidaha mate iyo ahla safiina ina ab ina aba daauda ishtaraa min allahi ljanata bidirham dadkan safiinadow abu daauud ilaahay wuxuu kaga iibsaday jannadii waa kolkor dee waa kii rasuulka ilaahay ina yidhi macnaa camalkii inuu ruuxu camalkiisa yaraysta maaho dee ina waxa weeye jannadii ruuxa suunkiisa way ugaba dhowda macnaa camal yaroo xaqiiro aan dadka agtooda kuba weyneyn laakiin ama niyo fiican uu kula yimi ayaaba dhici karta kii loogu naxariisanayay noonu kii ka weynaa u rajaynaya u noqone abu daawud wuxuu ilaahay jannadii kaga iibsaday dirah buu ilaahay jannadii kaga iibsaday taas dhawaaq saasa ay maqleenba bal markaa yarxamuka allah in kunta xamid allah baabula yaqulu aaba ujeedadu wuxuu odhanayaa alxamdu lilah ruuxii hindhisay dariiqu waa cad yahay laakiin wax kaloo la yidhaahaa iyada taasi ma jirayso oo ma odhanayna kelimada waa hadal la yidhi oo dee laguma inkiro ciddii tidhiba inoo soo socoteen aad xadaثna mحamed بn سlاm qaal akhbarana mklad qaal akhbarana bn jurayji qaal akhbarani bn abi najiixin wacabdالlahi bn abi najiix abu najiixna yasaar baa la yidhaha waan filaya ninkii mufasirka hore inu soo aragni can mujaahidin anahu samicahu yaqulu de waan filaya inuu maqlay oo ibn abi najiix baa mujaahid maqlay inuu dee yidhi isagoo yidhi cadasamnun inan baa hindhisay licabdillaahi bni cumara cabdillaahi bni cumar dhalay ima abubakrin wa ima cumaru ujeeddadu waa magacii inankan dee abubakr baa la odhanayay ama cumar buu ahaa ama abubakr waa labadaa inan ee uu dhalay mid ahaan buu ahaa faqaala wuxuu yidhi markii halkuu alxamdulilah ku odhan la aabba hadalkaas buu yidhi waxaa xadiidkan ibn abi shaybana waa wariyey musanafkiisa waa ku wariyey markaas waxaa kuba sugnayd ashaamba cibaaro saasa ayaa kuba sugnayd waa sida dee musanafka ibn abi shayba kuba sugan xaafna xajarna markii uu soo naqlinayay oo arrintan fatlbaari kuba soo naqliyo weliba kitaabkeeda ka soo naqlinayay ash ayaa kuba sugnayd laakiin dabcada kolley iyo nusradu dee waxaa laga yaabaa khada inuu jiro waayo tan lafdigaan aragnay taas kale waa dee aada uguma kalsoonin inuu lafdigu kaas ba ahaayo laakiin kitaabkeenan ayuu uba tiiriyey isagoo matalan taas in lafdiga ibnu musanafka ibn abi shayba kuwa sugnaaday aharkana ashhab buu ahaa badala ab amatan adigu bal hadal buu yihi faqaala ibnu cumar ibnu cumar baa wuxuu hi wama aab muxuu yahay aabtan aad tidhi waa ku inkiraya ina aab isagu wuxuu leeyahay ibnu cumar ismu shaydaani waaba shaydaan magacoo min ashayaadiino jacalahaa wuxuu kaba dhigay bayna alcadsati walxamdi halkii dee marka uu ruuxu hindhiso alxamdulilah kuba odhan lahaa ayuu dadka qaarkood ku waswaasinayaa buu leeya oo kuwa xambaaray inay hindhisadii dabadeed ay ma ash ama aab ay yidhaahaan ama ashabtaaba ay yidhaahaan oo ninkii adi alxamdulilah odhan oo shaydaan dadka uu ku soo riday ama hadalkan oo kale uu qorxiyey xamdigii horteed si ugaba sarfiyo ujeedadu waxaa lama odhanaye wax kale lama odhanaya wixii laynoo jideeye unbaa la odhanaya wixii laynoo jideeyena waxay ahayd alxamdu lilah waa dikri waa xus nicmadii ilaahay baa loogu xamdiyay dee cibaadadu lagu noqonaysaa dee markaasna xaqi kalaa ka ratimaya yarxamuka allah iyo isaga jawaabtiisa baabun idaa cadasa miraan hadduu marar hindhiso oo ujeedadu mar iyo laba iyo saddex iyo uu kusoo noqnoqday hal yastaxiqu tashmiita am laa weeye miyaa la tashmiitinaya yarxamuka allah la odhanaya mise mayaawa xadaثna abulwaliidi qaala xadaثana cikrimat bnu camaari qaala xadaثanii iyaas bnu salamata qaala xadaثanii abi abahay baa ii waramay waa xadiidkii makaan ka soo baxnaa deeg maxaa udhaxeeya sagaal boqol iyo shan iyo soddon buu ahaa sanadkii maxaa isbedelay u cikrimat bnu camaar markii hore iyo inta dambe waa sheekii caasim bnu cali hadduu ahaa abulwalidi dayaalisi buu halkana sheekh noqday laakiin waa xadiidkiina oo soo celiyey wuxuu hi markaa kuntu cinda nabiyi salى اllahu alayh wasalam facadasa rajulu faqaala yarxamuka allah uma cadasa ukraa mar labaad ayuu hindhisay faqaala nabiyu salى اllahu alayh wasalam hada maskuumun waa bal markii labaad walow halkan riwaayo tirmidi soo naqliyey si wax mar wax ka badan ahayd uu soo naqliyey bal xadiidkan saxiixa muslimna inoogaba sugan waxaa iyada ah markii labaad inuu rasuulki ilaahay yidhi ninkani waa durisan yahay oo ujeedadan waxani maaha cudaaskii ilaahay jeclaa ee dee nicmada ahaa ee ruuxna marka uu ilaahay u xamdiyo la tashmiitinayay eh waa duri dee ciladaas soo noqnoqonayso iyadoo aan tashmiit markaa mudan bal xadiid kale a imanka mar keliyaan haynaa laakiin xadiid kale waa kan xadaثna qtaybaةu qaal xadaثna sufyaan can ibni cajlaan qtayba kol haduu yahay sufyaan kuwa sufyaan ibna cuyeyne weeye sufyaan ibna cuyeyna qtayba albaqlani isaga ninkuu dee idlaaqaya waa ka can ibni cajlaanna maxamed ibni cajlaan hore inuu soo maray kitaabka oo dee waa nugnaa taas can ilmaqburiya can abi hurayrata almaqburina sidan soo sheegnay saciidna ee maanta waa ka saciid ibn abi saciid soo aragnay horena waanu soo aragnay isagoo inagu dhawaaye aabihiina nisbadan uu leeyahay abu saciid almaqburi kaysaan inankana almaqburiyi waa nisbadan waa leeyo nisbadu way ka wada dhaxaysaa arrinta kalee jirtaana waxa weeye abu hurayrana labadooduba way ka wada wariyeen laakiin maanta keebuu yahay kolkol baase maalin dhaweyd baa soo sheegay ibn abi dibi hadduu can ilmaqburiyi can abi hurayrata idha waa saciid weeye aabbaha ma aha sababtoo aabbaha lamau kulmin bal halkana waxaan leenahay almaqburigani waa saciid ibn abi saciid maaha waalidkii ee waa inankii saciid weeye abu daauud sunantiisay taasi noogaba sugan tahay can saciid ibn abi saciidin baa xadiidka naftiisa markuu warinaya qaala abu hurayra wuxuu yihi shamit e markaa waa mawquuf e shamithu ruuxii dee hindhisay u duceeyo yarxamuka laadhe waaxidatan mar wasintayni laba waalaaan saddex macnaa waxa weeye mar buu hindhisay alxamdulilah buuhi yarxamuka laadhe midabkooda halkii weli joogu haddana mar labaad hindhisay yarxamuka laadhe mar saddexaad buu hindhisay yarxamuka laadhe wixii taa ka dambeeya waa waxaa soo noqnoqonaya famaa kaana bacda hada intaa dabadeed wixii ahaaday fahuwa zukaamu duri weeye taas wey marka ma mudanayo tashmiidkii ma mudanayo marka xadiidkii maxaan ku haynaa kolley ziyaadadan dee waan ku biirsanaynaa taa hore hadday mar iyo laba tahay waa la tashmiidkii waa lala imanaya laakiin hadduu mar saddexaad ay noqoto bal xadiidkata inoogu sugan markaasna tashmiidkii uu mudanaya wixii saddexda ka dambeeya ayaanu mudanayn xadiidka qaarkoodna waxaa kuba timiba marka saddexaadba mar iyo laba marka la tashmiidiyata saddexaad in tashmiidkii la iskaba daynayo yarxamukalla la odhanaye bal halkantana aynoogaba timi waana athar mawquufa abu daa-uud oo xadiidka wariye laftigiisu wuxuu ahaa shabi imaka halkan shabitu waaxidatan shabit akhaaka alaaan famaa zaada fahuwa zukaam walaalkaaga muslimka hadduu hindhiso alxamdulilah yidhaaho u ducee adugno tashmiidkii la kaalay saddex goor wixii intaa ka dambeeya zukaam weeye waxaanu abu daa-uud kitaabkiisa inoogaba sugan duruq kale isagoo kusoo wariya dariiq laysiyo oon dariiqan ahayn isagoo marfuucaba imaka halkan mawquuf bay ahayde isagoo marfuuca abu daa-uud saasay inoogaba sugantay albaanna kitaabkiisa صaxiixu اadab اmfrad halkan waa صaxiix buu ka cabiraa kan aan hayno laakiin wuxuu kusoo arooriyaa silsilata صaxiixa kolle waa mujaladka saddexaad ayuu kuga soo arooriya lixihiisa ayuu kusoo arooriyaayo markaasaa wuxuu soo naqliyaa labadan dariiqba kaa marfuuca iyo kaa marfuuca iyo kan mawquufka markaasaa wuxuu cibaaradiisa hayn halkaas isnaaduhu xasanu marfuuca oo mawquufa waraajuxa rafc waa cibaaradii albani isnaadkiisu xasan iyo wala halkan saxiixu kaba cabiray dee saxiixu ladab halkan waa xasan buu yihi laakiin muxuu leeyahay markan uu marfuuca yahayna isnaadkiisu xasan buu inoo yahay mawquufka markuu yahayna xasan buu inoo yahay labada xaalaba uu kuba yimi weliba wuxuu leeyahy waxaa raajixa xadiidku inuu marfuuciyo macnaha xadiidkii marfuucnimo ee mawquufnimaa lagu wariyay bal waxaan raajix yeelayna kol haddii dariiqay kalena dariiq xasana yahay oo taa uu inooguba yimi xadiidku asalkiisu waaba marfuuc welibaana dariiq ahaysu xasan buu noqonaya markaa maxay noqonaysaa bal mar iyo mar iyo laba iyo saddex waa la odhan laakiin taa wixii ka badan waa la iska daynaya tashmiidkeed babu idaa cadasa alyahuudiyu kii yahuudiga ahaa yahuudigu shardi maaha waa gaalkiiba waxaa kaba cabira dee ahlu dibbay barkoodba tarjamadii kaba cabireen waa ruuxaan muslim ahayn oo dee wada joogtaan ayaa hindhisay alxamdulilah baa buu yidhi alxamdulilah buu yihi maxay arrintu noqonaysaa yarxamukallah miyaa la odhanaya raxma miyaa loogu ducaynaya taa weeye haddii eeg xataa muslimkii haddaanu alxamdulilah odhan yarxamukallah lama odhanayn waa gaalkii ahladima ahaa dee muslimiintiibu ku dhex jiraa waa og yahayba waxyaalihi ay laba yimaadeen waa hindhisay alxamdulilah buu yihi maxaa la odhanaya jawaabta xadiidkaan ku arkayna xadaثna mحamed بn yuسufa qaala xadaثna sufyaan can xakiimin bni dayrami can abi burdata can abi muusa bal mxamed bn yuusuf waxaan soo sheegnay walow wax ka duwanna ay iska jiraan xaafid bn xajar daamidaan ka soo naqlino bukhaari hadduu mxamed ibn yuusuf ilaaqo waa mxamed ibn yuusuf alfiryabi hadduu isaga noqdona sufyaanku ilaaqaya waa sufyaan thawri markaas kolkol baa bikadi noqdo bikadina ma soo gaadhin sufyaan ibn me sufyaan thawri bal waa sufyaan alfiryabi sufyaankuna waa sufyaan thawri xakim ibnu dayrabkana waxa weeye waa nin kitaabkeenan iyo tirmidi iyo abu daud iyo nasaa-iba kuwada sugan kolley aimo kala duwanna ay yidhaaheen tawhiiqiyeen waasiqa ay yidhaaheen xaafidiyaan cibaaradaa kaba cabirin abu burdana abihii abu muusau ka warinaya qaala wuxu uhi abu muusa alashcari kaana yahuudu yahuudi waxay ahaayeen way garanayeen inuu nebi yahay ducadiisii la aqbalayo laakiin haddana waa kuwa diidan intay u yimaadaan rasuulki ilaahay ayay yatacaadasawna cinda nebiyi sala allahu calayh wasalam way iska hindhisiisii jireen ruuxuna dee kolkol iyadoo ama wuxuu sankiisa geliyey waxyaala uu iska hindhisa isaga keenaa way dhacaysaa uu iska keeni karaa haddaba rasuulka ilaahay ee agtiisa jooga ayay iyagu iska hindhisin jireen oo dee taas maxay taabu yeelayeen rajaa an yaquula lahum inuu ku yidhaah rajaynteed yarxamukum ullah intaas oo dee u duceeyaadayo oo gaalnimadoodii iyo waxoodii oon raacin bay haddana ducadiisa doonaya fa kaana yaquulu rasuulka ilaahi muxuu aha mid yidhaaha yarxamukallah kuma odhanayn alxamdulillahna way odhanayeen yahdiikum allahu yaslux baalakum hidaaya ugu ducaynaya markaa kii dimiga ahaa ama gaalka hadduu alxamdulilah yidhaah isagoo hindhisay yarxamukallah lama odhanaya laakiin waa loo ducay yahdiikum allah baa la odhan allah idin soo hanuuniyo taas baa rasuulka ilaahi odhanaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadaثna abu xafs bn cali waa khallaas qaala xadaثna yaxya waana qadan yaxyani qaala xadaثna sufyaan waa thawri marka waana detiyaan marka horeba kusoo fasirnay qaala xadaثanii xakiim ibnu daylami qaala xadaثanii abu burdata can abih milahu waa sanad kale une laakiin oo dee aad ba u xoog badan waxa weeyaan ma tigna waa kii hore baabu tashmiiti rajuli bal waa almarata waa baabkii baljaalimkani nooguma dambeeyey tashmiit rajul ninka ducayntiisa almarata haweeney u ducaynayo macna waa maxay haweeney baa hindistay ee shaksi ee kolkolle waa laga yaabaa fuqahada iyo umuurihii xataa ay salaabtooda diideen markay shaabo tahay ay leeyihin fidno iyo waxyaalaha kala maqanayso dee arrintooda ahayd xataa salaabta jawaabteedii oo kale ama bilowgeedii labadaba ay kalam kuwa lahaayeen haddii dee waxay bal masalan ay tahay kollay kala qaadadoodii haddaan eegno la arka dee fuqahadii qarin ay yidhaahaan haweeneydii shaabada ahayd ee ajnabiyada ahayd oo kale iyo ay leeyihin dee kalaamkii iyo intan waxba kama imanayo inay taas yidhaahaan bal laba lama imanayo ee bal wixii kuga yimo ninku haddii uu dee ay haweeney hindhisto inay eeg axaadiisii hore culubayno de wax khaasu baynoo imanaya bal dee saxaabiga arrintan ay kaba dhacdeen waa camal axaadiisii caamkayd uu ku camalfalay ruuxii muslimka hadduu hindhiso alxamdulilah yidhaha ciddii maqlaysay muslimiinteed yarxamukallah way odhan isaguna ducadii taas rag iyo dumarna wuxu kala soocan maaha ee dee fuqahadu kolkolla markay waxyaalahay fidna kaba imanayso kolkolay eegaan way jirtaa ee bal ninku ducadiisii almar hawan hindhistayba xadaثna farwة بn abi mqraan kindiy وaxmed bn ishkaabin اxadramiy safaaru qaal faro horeynuu soo maray ama axmed ibn ishkaab abu jacfar waa nin kolley atbaacu taabiciintii oo bukhaari iyo muslimba in kutubtooda inoogaba sugan iyo tirmidiya nasaa-iya ibnu maaja ayma kala duwana ay tawsiiqiyeen ibnu xibaanna kitaabkiisa iqaadku kusoo arooriya laakiin xaf uu saduuqu fiih leyd kaba cabiro ninkaas axmed ibn ishkaab xadrami waa nisbadii de xadramowt asafarna rag kala duwan baa nisbadaasi u timaadaayo waa qolooyinka naarta weelalkan laga sameeyo naxaasta waayo sufri kuwaasaa la yidhaha naxaastaa la yidhaha cidan ama samaysa ama se waxa weeyaan dee waxa weeyaan iibiso oo kale ayaa nisbadan qaadan jirtay ama loo nisbeynaya asafar waa liman yabiicu alawaani sufriya ama ka sameeyo oo kaleo bal taas weeye waa dee magac saas ahaayo kolkol suuqu safarin way jireen beryaha hore beryo dhaweydooda markaa maqribaan tegay munaasabadanatii ka horeysay iyadoon siyaaranayno masjidkii shahiirka ahaa ee dee qiimaha badnaa ee haad iyo aad cilmigu galbeed oo dhan dhulkaa dee meeshii manaaradii cilmiga ahayd waa jaamicu qarawiyiin oo kale ayaa waa wuxuu ku yaalaa meel ciriiriyaho dee aan wax maraya jirin xataa baaskehella aan marahaynba lagun in lagu maro mooyaane waa magaalaha dadama daran ayaa de waxaad og soo baxay meel suuqu safaarida waxaad xusuusayda markaa cibaaradooda oo dee waana qolo biro wada tubaya ama naxaas ama gudiye waxyaalaha saas cibaaradoona ay ku qoray de waa saqiidii qadiimka ama suuqu safarid bal markaa safar waa kaasi wuxuu yihi xadaana qaala labada sheekba waxay idhaheen xadaana alqasim ibnu malikin ilmusaniyu can caasim bni kulaybin qasim bni malik waa nin waxa weeyaan mayn waxa weeyaan ninka hore axmed ibnu ishkaab waana isweydaariye waa nin isagu dee sheekha bukhaariya ma noqonayo taabici dhexo muu soo gaadhin taabiciintaa dhexe sheekhiy waa nin siqoo xaafid oo ishkaabkana magaciisa mujamic baa la idhaha bukhaari buu kitaabkiisa ku sugan yahay ninkan allaha ilmo kala duwan baa tawsiiqiya ibnu xibbaadna hiqaadku kuba sheegay xaafidna cibaaradiisu waa ninka dambeen hayne qaasim bni malik ilmusani wey can caasim bni kuleybin can abi hur an abi burdata qaala dakaltu calaa abi muusa abi muusa usoo galay waa aabihi walxaal huwa isagu fii beyti ibnatihi um lfadl bn cabaas bal kolle waxaan filaya nusooyinku waa sa barhkoo taalla cibaaradana waa dee dushun baan kuba saxanaynaa sooyinka bukhaari kitaabkeena fii beyti ibnati um lfadl way dhacday fartaa barhkood barh baa waxaa dhacay ibnati iyadoonay jirin bayna qowseen bay igu taalaabeen kolleyna waa albaniya meelulahaa waxyaalo kale ama kutub kale kaba soo kordhiya nuwalnu arko deeta waxaas kolle cibaaradiina san ahayn fii beyti um lfadl taasna barhkood bay dhacdeen laakiin sabaabku waxa weeyaan wa huwa fii beyti binti lfadl bni cabaas cibaaradu intaa weeye sawaab xadiidku muslim buu inoogula sugan yahay aymo kalena way inoo wariyeen marka lafdiga sawaabkii waxa weeye walow sidaas ay dhacdhacday in cibaarada muslim oo ah wa huwa fii beyti binti lfadl bni cabaas waxaan u imi aabbahay waa aabihii abu muusa halkuu joogay ina fadli waa binti lfadl bni cabaas fadl bni cabaas waa cabdullahi bni cabaas walaalkii oo kaba weynaa aabihii hooyadna kii loo kunyooday weeye umulfadl iyo abulfadliba taasba weeye haddaba gabadh uu dhalay macnahana waa maxay gabadhan ina fadli ahayd waxaa qabay abu muusa ee saantiisa weyna tad abu burdaya dhashayoo waxa weeyaan iyadu xaadiis baabay leedo waa saxaabiyeed islaamta weyne abu burda iyo malaa dhashay ee guriga kale oo umulfad mee bintulfadl umulfadli maahay waa bintulfadl bni cabaas ayaa ugu imi sida imaam nawowi raximah llahu tacaala sharaxa muslim ku yidhaahna magaceeda umu kulsuum baa la odhanayay bintulfadli abu muuse uu guursaday intii ay kala tegeen dabadeed xasan ibnu cali baa markii hore qabi jiray radia allahu canhum ama canhuma markaasuu furay markuu furay dabadeed baa waxaa guursaday abu muusa alashcari abu muusa alashcari waxbay u dhashayba waanu kabalay markaasa abu muuse isagoo qaba ayuu dhintay bintalfadli waxaa uga dambeeyey cimraan ibnu dalxat ibnu cubaydillah waa sida intaba hadalka imaam nawowi sharaxiisa inoogaba sugan abu markaa cimraan baa dee markaas adigu ayaa uga dambeeyey waa nin dhimato kuufay kuba dhimatay isagoo intaa imaam nawowi yidhaha ibnu sacad baa dabaqaadkiisa kolley habeenkii muslimna intaa kumaan dari qolooyinkii inuu joogayba wuxuu soo kordhiyaa in fadl ibnu cabaas iyada u mooye cid kaleba aanu lahayn iyada unba wax abuura uu lahaaba taas waa si uu kordhiyo marka la eego ibnu sacad bal adigu haddaba arrintu taa weeye waa bint alfadl ibna cabaas waana xaaskiisii dee hooyadiina ma aha ee ayuu u yimid facada markaasaa wuxuu yihi facadasu waan hindhisay waa gurigii baa la joogaa dee islaantan aayadiina way fadhidaa halkan abu muuse aabihiina uu fadhiyaa falam yushabiti aabbahay uga aamuso yarxamuka allah ima odhan acadasad iyadna way hindhistayoo fashabata yarxamuka illaahu buu ku yihi markaasuu waa ina yare faakbartu ummi hooyadii buu yihi saas ay qabsatayoo dee saasuu yeelayo hooyadiibuu u warramay falamaadee iyadna hinaasi maxay tahay falamaa an ataaha markuu abu muuse gurigeedii yimi ayaa waqacat bihi qabsatay weeyaanoo lafdiga muslimkuma sugnayn iyo kollay din kale musanafka ibn abi shaybood iyadna u laabmaya way ku dhacday macnaa arrinkan bay ku qoonsato way qabsato de way camaadatay waqaalat waxay tiri waa tan waaqic wuquuciya cadasabni inankaygii waa hindhisay waa hinaasihii dumarine waa weyneydii lala qabay inankaygu hindhiso falam tushabitu maa ducayn wacadasat iyadna way hindhistay dee daagtead qabtay leedahay fashabadtaha waad u ducaysay saasaad samaysay faqaala laha wuxuu ku yihi abu muusa inii anigu samictu nabiya sala allahu calayh wasalam yaquulu hadda maxalushaadkeed waa kan haweeney bay ahayd abu muuse waa kan tashmidkuulaba yimi intaas ay maxalushaadkooda rasuulka ilaahay baa maqlay isagoo yidhi idaa cadasa axadukum axadkiin hadduu hindhiso faxamid allah ilahay uu ku xamdiyo fashabituu idinkuna u duceeya wain lam yaxmad ilaaha ilahay haddaanu ku xamdiyeyna falaa tushamituu ha u ducaynina umu laqinina inankiisii wain dabnaki inankaagu cadasa u hindhisay falam yaxmad ilaah ilaahay kuma xamdiyin falam ushamitu markaasaan ka aamuso umaan ducayn wacadasad iyadna way hindhistay oo faxamidat allah faxamidat illaahi ilaahay bay ku xamdiday fashamadtuhaa adna waan u duceeyey marka waxay tihi intana muslim ziyaaday tahay inoogumay sugnayn muslime faqaalat axsarta de iyadna markaa inaan wax kala jirin nin sharcigii ku camalfalayo sidii rasuulka ilaahay raacay markay aragto haddaba wax fiican baad samaysay ayay tihi faqaalat axsarta wallah subxana wa tacaala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا واغفر لنا ولا تهنا وعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تأثر علينا وارضنا وارض عنا صلى الله على سيدنا محمد